halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ead ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ad nagala socotaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa aruurnimo arbacaha afariyo tobanka bisha noofembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aruurnimo washingtonna waa tobankii iyo barkii habeennimo aani dhahday afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo cabdi xaafi cawil ismaaciil
qodobada idaacadeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah biyogelin loo samaynayo magaalada boorama
hay-adda yunisef ay dibiyada waxay bixisay boqolkiiba siddeetan iyo shan shaamana waxay bixisay shan iyo toban taangigana boqolkiiba saddex iyo lixdan yunisef baa bixisay boqolkiiba soddon iyo toddobana shaabaa bixisay
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a koongareeska maraykanka oo shalay bilaabay markhaati furtaas oo loo daawanayo toos kuna saabsan baadhista lagu hayo madaxweyne donald trump cudurka kaduudiyaha oo ka jiray deegaanno soomaalida ka mida haatanna muddo hayay dadka ku nool magaalada burco
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan dalka kenya oo isbeddelo lagu samaynayo shuruucda wadista baabuurta iyo qaadashada liisamada intaasoo dhanse waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka diblomaasi sare oo maraykana ayaa markhaati fur ka sameeyey baadhis ku socota madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu ku sheegay in trump uu si toosa u danaynayey in dowladda ukrain ay furto baadhis ay ku samayso madaxweynihii hore ee maraykanka jo biden xilli uu trump xanibay gargaar milatari oo xukuumadda kiyef ay ka sugaysay dalka maraykanka dhinaciisa madaxweyne trump ayaa warfidyaanada u sheegay xilli uu shir jaraa'id la qabanayay madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan in dhegeysiga baadhista ku socota ay tahay xumaan isaga loo maleegayo iyo ciyaar ciyaar waxa uu sheegay in markhaati furka oo toos telefishinada uga socday uu isagu hal daqiiqo oo keliya ka daawaday maxaa yeelay waxa uu ku mashquulsanaa kulanka uu la qaadanayo madaxweynaha turkiga faahfaahinta haddaba warkan qaybaha dambe ee idaacaddayada ayaad ku maqli doontaan siyaasadda cakiran ee ka taagan bolifiya ayaa si kala duwan ay uga hadleen siyaasiyiinta ruushka iyadoo ay dowladdu taageerayso madaxweynaha lagu khasbay inuu iscasilo wasiirada arrimaha dibadda ee ruushka ayaa markiiba taageero u muujiyey master morales oo aan ka qoob qaadi jirin ruushka isagoo u dhowaana booqasho la xidhiidha ganacsi ku tegay magaalada moscow qoraal lagu baahiyey websayte-ka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu dhaleeciyey in kooxaha mucaaradka ahy kursiga ka tuureen madaxweyne morales isagoo aan xilkiisii dhammaysan waxa aanay ku tilmaameen afgambi si wanaagsan loo qorsheeyey mar wax laga weydiiyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka qoraalka lagu qoray websayte-ka ayuu ku tilmaamay inay ka turjumayso halka uu ruushku ka taagan yahay waxa ka dhacay bolifiya kooxaha mucaaradka bolifiya ayaa ku tilmaamay madaxweynaha ruushka in isaga laftiisa xilka uu dheeraystay markii afraadna uu dalka xukumayo waxa kale oo ay sheegeen in dhowaan su-aale laga keeni doono xukunkiisa hogaamiyaha mucaaradka ruushka alex navalin ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweynaha xilkaas si sharci darro ah ku hayey uu baxsaday waxa aanu dhigay baraha bulshadu ku kulanto sawirada morales iyo madaxweyne putin oo isku dheggan warbaahinta taageerta dowladda ruushka ayaa qortay inuu maraykanku ku daray bolifiya dalalka aan dimuqraadiyadda ku jirin wadamada latin america oo uu ku daray liiska dalalka venezuela iyo cuba subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa lataaf soomaaliga ee v o a da aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa arbacadii shalay bilaabay markhaati fur si toos ah loo daawanayo oo ay samaynayaan saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka kuwaasi oo wax laga weydiinayo baadhista ku socota madaxweyne donald trump taasoo keeni karta in xilka laga xayoobiyo gudiyada baadhista wada waxa ay u adeegsadeen ereyga impeachment maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba markhaati furkan iyo ereyga impeachment waxa uu ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
impeachment waxaa loo yaqaanaa soo jeedin xilka qaadis shaksi xubin ka ah dowlad inta badanna waxaa loo isticmaalaa waxa ugu badan waa madaxweynayaasha marka waa xil waa soo jeedin xilka qaadis ama maaragtay in laga gudbiyo dacwo looga leeyahay in madaxweyne ama shaksi xubin muhiima dowladda kasar xilkasi loo qaadi lahaa waan gartay saraakiil ka tirsan amaba hore uga tirsanaa maamulka madaxweyne trump ayaa marag furaya marka arrintaasi ahmiyad intee la-eg ayay leedahay marka laga hadlo marag furka saraakiisha hore ama xilka usoo qabtay ama hadda haya intii aan maaragtay si official ah aan noo soo loo xarayn intii aan maaragtay si official ah aan noo soo loo xaraynin maaragtay dacwada ka dhanka ah madaxweynaha waraysiyadan la waraysanaya shakhsiyaadka ka shaqaynaya xukuumadda madaxweyne donald trump waxay la xiriirtaa ama ay sal ku leedahay xog ururin aqalka congareska dalka maraykanka uu macnaha ku baarayo eedeymaha madaxweynaha dalka maraykanka loo soo jeediyey si ay u hubsadaan eedeymahaasi inay u qalmaan in madaxweynaha xilka looga qaadi karayo in kale haddana waxaad moodaa inay usii hoqaansanayaan in ay soo gudbiyaan eedeyn ka dhan ah iyo soo jeedin madaxweynaha xilka laga qaadaa waan gartay marka dimuqraadiga hadda maamulo aqalka hoose iyo jamhuuriga laga tirada badan yahay ee madaxweyne trump taageersan labaduba su-aalaad adag ayay weydiinayaan dadka marag furaya shacabka maraykanku isagu muxuu kala soo dhex bixi karaya shacabka maraykanku wuu kala qaybsan yahay arrintan dadka inta badan maaragtay waxay leeyihiin baaritaanku ha socdo waxaana hagi doonaa caddaymada lasoo bandhigo laakiin qaar waxaa iska jira mar walba madaxweynaha taageersan oo iyagu maaragtay aaminsan in dacwadda lasoo gudbinaya ay tahay tactic ay dimuqraadigu rabaan in ay gebi ahaanba uga noqdaan doorashadii xaqa ahayd ee dhacday labada kun iyo lix tobankii ee lagu doortay madaxweynahooda donald trump waan gartay ugu dambayntii shacabka maraykanku ay ku wala qaybsan yihiin arrintan doorashaa la gelayaa sanadka soo socda siday arrintan u saamayn doonto natiijada kama dambaysta ee doorashada arrintani labada macnaha dhinac way saameyn kartaa waxay u badan tahay un caddaymaha lasoo bandhigo intay leegyihiin iyo maaragtay marba siduu shacabka u qaato runtii waxaa laga yaabaa shacabku arrintan inuu arko in maaragtay nacaysho ay xisbiga dimuqraadigu nacbiin madaxweynaha ay rabaan inay maaragtay fadeexa u soo jeediyaan haddii shacabku u arko soo jeedintan ama impeachmentkan inay tahay xaqdarro haddii shacabku u arko inay xaq tahay oo caddaymaha lasoo bandhigo iyo shakhsiyaadka la wareysanayo lagu qanacana waxay u badan tahay madaxweynaha iyo xisbigiisa inuu dhaawac ka soo gaaro oo uu noqdo maaragtay uu yaraado jaaniska madaxweynaha uu kusoo noqonayo mar labaad waxaan ognahay madaxweynuhu inuu u diyaar yahay inuu mar labaad xilka madaxweynenimada kusoo noqdo doorashada labada kun iyo labaatankana uu sidaas raba inuu ku galo laakiin mar walba waxay ku xidhnaan doontaa caddaymaha lasoo bandhigo inta wareysiyada iyo maaragtay shaksiyaadka kala duwan ee la shaqaynaya madaxweynaha ama xoogta ka haya arrimaha baaritaanka lagu hayo ay usoo bandhigi doonaan dadweynuhu iyo dadweynuhu sida ugu qancayo ku xidhnaan doontaa
hadalkaasina waxa uu u dambeeyey garyaqaan amiin haruun oo ka howlgala gobolka minneabolis maxamed cabdi sandheere ayuu waramayey dhegeystayaal waraysigan oo muuqaalana waxaad ka daawan kartaan barnaamijka qubanaha ee barta aan internetka ku leenahay v o a somaly com
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington dowladda kenya ayaa isbeddel ku samaynaysa shuruucda wadista baabuurta iyo qaadashada ruqsadda wadista waxaana la beddelayaa dhammaan laysankii wadista gawaadhida iyo ee daraawaliinta dalka kenya isticmaali jireen waxay dowladdu sheegtay in laysanka cusub uu xambaarsan yahay xogta shakhsiga gaadhiga wadaya magaalada gaariso waxaa xadhigga lagaga jaray xafiiska bixinta laysanada gawaadhida oo loo yaqaano amaba ah nooca dijitaalka kolonel xareed xasan oo loo yaqaano kolonel cawaale waa madaxa waaxda qaadashada sharciyada gawaadhida wuxuuna gaadhiso ugu waramay waryaheena maxamed faarax shire waxaa meesha maanta waxaan keenay wax la dhaho smart driving license dadka reer gaaris reer wajeri mandheera safiska nairobi bay u doonan jireen marka waxaan aragnay safiska dadka meesha jooga deegaanka inaan keenno marka taabaa maanta samayna maantana loonj garayna
marka dad fara badan waxay haystaan leysankii buugga ahaabay haystaan xaanshida laisku gadinayay marka midkan u fasir smartka aad ka hadlayso noocuu u yaalaa waxaa waaye sharciga hadda waxaa waaye wuxuu dhigayaa smart driving licenska kaasa socda marka laba sano ama saddex sano hadda ka dambe hataa renewo oo marka cusubeyn sameyn rabto waxaa waaye kan smart driving license inaa qaadato buuganayto oo dadka hadda wataan waxaan joojinay sanadkii baa joojinay marka maxaan ka codsanaynaa dadka buugta haastaan ha umaadaan oo fursadan ha qaataan
marka kaarkan noocu u yaalo haddaa dadka u sheegtid ma sida kabaandhahoo kale kaar ahaa kaarka a t m-ko kale miya bal u fasir dadku cabsi fara badan bay ka qabaan waxay leeyihin faraa la qaadayaa waa la sasawirayaa xog fara badan dadkuna soomaalidana ma jeclo xoogahooda waxaad moodaa xiliyada qaar in wax ka dhiman yihiin marka sida ugu fudud ay ugu heli karaan waxaaway kaarkan oo irikarku kala waayay waxaa baaliyaa detailkaada waxaawaay kuwii oo irikarka unbaa systemka dowladda baan ka soo bixinaynaa farahan oo la qaadaya waxaa waaye kaarka sibuu ku shaqeeyo hadda kaarkii aa qaadato fara la-aan kaarka kuma shaqeynayo marka markii oo booliista markay ku joojiyaan nambar ay gelinayeen baa jiraan nambarka maxaa lagu ogaan faraha markii lagaa qaado farahan wax laga qaada oo meel kale loo diri ma aho wax uun kaarka uu ku shaqeynayo
marka qofkii waa u imaanaya xafiiskuu imaanaya wuxuu dalbanayaa in qaaraamaadbu dabcan iska bixinaya waan filaya marka kadibna kii weynaa baa laga celinaya waxaa waaye kii kii weynaa marka la umaato processka markii lagu sameeyo markii u badan saddex maalin buu kaa maqnaan s m s baa lagu soo diri oo marka lagu dhihi licenkaada waa diyaar kii weynaa waa iska haysan kartaa sovenia laakiin ma shaqeynayo markan yar markaa ku bedesho
muxuu oga bedelan yahay marka kii buugi weynaa ajaabka la gashanayay kaarkan yarka smartka ah xogtaada ay ku jirto iskariga uu mobilka gelin karoo la ogaan karo ama khadkaba laga ogaan karo kaarkan waxaa waaye kaarka la isticmaalayo regionally marka la dhaho iyo midda internationally marka kaarkan wuxuu qaa wax la dhaho wallet facility hataa mashiinta a t m oo lagu qaadan kara lagu isticmaali karaa subermarketka ku isticmaali kartaa marka hadhow lacag markaa gashato waa a t m uma baahnid kan baa isticmaali wuuna yarya jeebkaa iska gel wax oo halaabi ma aho kii hore biyo markuu ku daata wuu halaabay kan waxawaaye waterproof marka waxawaaye the way to go soomaalida intaan la soconno in sharciga ay qaataan oo sharci raacaan aad bay ugu adagtahay dad fara badan oo dhulka howdka jirana baabuur bay leeyihiin xataa xog fara badan kama hayaan marka adeegan maanta gobolka aad keenteen xaruntii gobolka waqooyi bari kenya aad keenteen ma noqon doonaa mid sii dhaadhaco oo gaara tuulooyinka iyo dadka gawaarida haysta ee degan degmooyinka waxaawaay hadda waxaan ku tali jirnaa insha allah gaaris baan ka bilownay wajeer waan u kacaynaa mandheera waan u kacaynaa hadda waxaan ka bilownaynaa oo county headquarters laakiin hadhow insha allah waxaa laga yaaba sub county inaan aadno ugu dambeyntii maxay tahay fariintaada ku aadan dhanka amniga iyo wadida gawaarida oo aan la soconno in shilal fara badan ay dhacaan gobolkanna haatan shilalkaay kusoo badanayaan walow marka la barbardhiyo gobolada kale gobolkan uu ka hooseeyo gobolada kale waxaa waaye inaan ka codsanayaa sharciga jidka raaca waxaa jiraan dhalinyaro fara badan oo magaalo gaari iska wata oo sharciga hataa laysan haysanin sharciga raaca jidkan accidentka markii la dhoo uu dhacay waxaa la dhahaa ka tashi hadda labadiina ruuxa isku turi waysiin waxaa the result waxay accident marka anigu waxaan ina ka codsanayaa sharciga raaca oo road safety wuxuu naga bilaaban ani adigu naga bilaaban
kaasi wuxuu ahaa kolonel xareed xasan oo loo yaqaano kolonel cawaale madaxa waaxda qaadashada sharciyada gawaadhida waxa uu magaalada gaarso ugu warramayay waryahayga maxamed faarax shire
magaalada burco ee gobolka tugdheer waxaa in muddo ah ka jiray xanuunka kuruuriye oo ku dhacay dad badan oo isugu jira daa'yar iyo waayeelba xanuunkan ayaa sida ay sheegeen shaqaalaha adeegyada caafimaadka magaaladaasi waxaa keena fayruska kaneecada laga qaado haddaba faahfaahin ku saabsan xanuunka ayaa waxaa iga warramay wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan maxamed cabdi jargeeye
xanuunkan la yidhaahdo kududiyaha ama jixgooya wa waa xanuun uu dhaliyo cudurdhaliyaha la yidhaahdo viruska waa xanuun uu keeno duminkaa yaryar ee viruska la yidhaahda oo sida aad u og tahayna xanuunada had iyo jeer virusku waxa inta badan ay leeyihiin kahortag waa waa symptomatic treatment oo waa wax u baahan in kolba markii soo baxda la daaweeyo marka wa xanuunkaasi waa xanuun caynkaasa wuxuu keenaa qandho aada u badan waxaa kaloo uu keenaa in xubnaha qofku xanuunaan oo uu qofku uu kixi kari waayo waxa uu keenay lalaba raalugo waa xanuun runtii sidii safka si xooga qofka u qabanaya marka calaamadihiisa waxa u badan xumada xooga ah iyo in ay jointka iyo muruqyada iyo jirkao dham uu qofka xanuuno ilaa heer uu gaadho inuu kixi kari waayo qofku oo uu dhibsado dhaqdhaqaaqa iyo kicida waa tahay agaasime waxaad ii sheegtay xanuunkan iyo xanuuno badan oo la mid a in ka hortag ay u baahan yihiin ma aha markii koowaad ee magaalada burco xanuunkan uu dad ku dhacay markaa ka wasaarad ahaan ma idiin qorshaysnaayeen de inaad ka hortagtaan xaggee baad wax marinaysaan markii ugu horreyseen calaamadaha xanuunka aragnay tiim baan u dirnay wasaaradda iyo hay-adaha la shaqeeya ah waxaa lasoo qaaday saambalis maadaama aynaanu shaybaadhadeenu iminka awoodi karin inay soo saaraan xanuunka viruska inay halkan ku sheegaan waxaan u dirnay dhiiggii islamada nairobi ayaan u dirnay jawaabtii waxa ay noqotay in dadka laga qaaday qaar badan oo kamid ihi ay positive noqdeen xanuunka jirgoonyaha waxa kale wada negative noqdeen xanuun kale isla dango laydhaayo oo hemoragi fifara marka labada xanuun way kala halis badan yihiin kana halis yar jirgoonyaha oo isagu aad bay u yar tahay mortalitygiisu qof kujiri ku sababayu mooyaane marka waxa xagga wasaarad ahaan waxa weeyaan waa multi sectoral xanuunkani waa in qanaacada gudbisa marka waa in environmentka laga hortagaa oo meelaha biyuhu joogaan laga sii daayaa waa in la buufiyaa qanaaco wixii jira ama factorkaa gudbinaya waa in la buufiyaayo fiyaa waa in meelihii ay biyuhu fadhiisanayeen laga sii daayaa marka yani waa multisectoral dawladii hoose dawladii dhexe oo wasaaradii caafimaadka wasaaradii biyaha wasaarado badan ayuu khusaynayaa laakiin annagu wasaarad ahaan waan ka howlgalay waxaad ka dhawaajisay wasaaradda caafimaadka ee dhexe iminkun bay soo gaadheen burco ayaa la yidhi inay hore u yimaadaan maxaa u diiday maadaama sida la sheegaya dad badan oo xanuunkani ku dhacay walaal hore waanu tagnay waa aniga kuu sheegayo wasaaradda dhexe ayaa soo qaatay saambaliska la diray ee jawaabtoodu imiga timid isla maalmihiiba way tagtay wasaaradda dhexe waxa kaloo muhiima kolba outbreaku inta uu leegyahay ayaa ya ayaa laga howlgalaa marka wasaaradda dhexe waa coordination iyo abaabulun iyo inay resourcekaa yaalla isku duba rido qiyaas ahaan dad intee leeg ayuu soo ritay wallahi statistic dadka qaar badan oo kamid ihi brivate-kay tegayeeno ma wada lama wada diiwaan gelin laakiin dad badan dad badan ayaan odhan karaa ayuu xanuunkani asiibay oo magaalada burca waxaan odhan karaa dad aada u badan buu asiibay xanuunkani ka wasaarad ahaan inta qofka ku dhimatay ma u warhaysaan walaal inta imika annaga dee waxaanu leenahay dataanu leenahay reporting baanu leenahay qofka waa in la xaqiijiyaa sababtii dhimashada ilaa iminka xarumaha caafimaadka ee wasaaradda usoo rabadgareeya xarumaha dawladda iyo kuwa brivatekaba ah wax dhimasho ah oo uu xanuunkani koobsaday ma aanay soo sheegin marka laga tago laba qof oo ay leeyihiin waanu uga shakisannahay inay xanuunkaa u dhinteen waa hagaag dadka waaweyn iyo dadka yaryar yema ayuu saameyn weyn ku leeyahay agaasime labadaba walaal waa waa isku si isku mida ayuu saameynaya laakiin waxa weyan xanuunkani maadaama uu viruska ay difaaca jirkaa qayb ka qaadanaya marka dadka caruurta sii yaryar dadka waaweyna da-da iyo dadka xanuunada kale qabo sida dadka diabetiga iyo dadka immunitygooda uu hooseeyo difaacoogu hooseeyo iyo aqab ahaantii u nugul baan odhan karaa xanuunkan hadalkaasina waxa uu dambeeyey agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan maxamed cabdi shargeeye oo khadka telefoonka igu warramayey
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a somaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal shir lagaga hadlayey mashruuc biyo ballaadhin loogu samaynayo xaafadaha magaalada boorama oo qiimihiisa saddex milyan oo dollar ay ku bixi doonto ayaa lagu qabtay magaaladaasi kulanka waxaa ka soo qayb galay wasiiro xukuumadda somalilan ka socda hay-adda unisef maamulka gobolka iyo mas-uuliyiin shirkadda mas-uuliyiin ka socota shirkadda adeega biyaha boorama ee shaba haddaba wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa shirkaasi ka wareystay maariyaha shirkadda adeega biyaha shaba ee magaalada boorama aadan maxamuud hoori
shirku wuxuu ku saabsanaa waxaa lagu daahfurayey mashruucii galbeedka biyaha buurama waxaana maaragtay maanta lasoo calaamadeeyo lasoo dhacgax dhigay goobihii lafdhabarta u ahaa taangiyada iyo mashiinada iyo ceelasha marka nimankii kontaraatarka ahaa ee shaqadaa qabanayay baana goobihii la tusayo lagu wareejinayay iyagoo madaxoodiina qalabkii soo degay magaalada soo gaadheen shaqadiina inay bilaabaan ee la rabo waa gaarkaasi midna waxa weeyaan xagga ballaadhinta biyaha ay dhiibiyada iyo danyarta ee magaalada dhexdeeda ee barakacayaasha marka taasi waa tu xagga shaaba iyo unisef ay wada qabteen oo ah maaragtay dadkii danyartii iyo dadkii barakacayaasha waxay degeen hareeraha magaalada koonayaasha biyihii jabnaa ee ay shaaba bixinaysay way gaadhi waayeenoo waxay noqotay in biyo qaaliya halka dadkii kale laba kun ku cabaya danyartii magaalada dhex ay iyagu toban kun ku cabaan foostada darafyada magaalada taasiba markaa lan go'aansanay inaan shan i d b oo koonayaasha magaalada ah aan gaadhsiino biyaha oo dhan afar iyo toban kilomitir iyo taangi weyn oo konkariida oo buurta oo maadaama taangigii hore ah ma garanaysaanay arrintiisu ay liidato oo howlgabow ku dhow yahay sidaa darteed bay wada kontarbuudgareeyeen hay-adda unisef i d b waxay bixisay boqolkiiba siddeetan iyo shan shaamana waxay bixisay shan iyo toban taangigana boqolkiiba saddex iyo lixdan unisef baa bixisay boqolkiiba soddon iyo toddobana shaabaa bixisay mashruuca biyogelinta lagaga soo samaynayo dhinaca galbeedka magaalada imse ceel ayaa ka qodan oo lagu soo xidhiidhin doonaa xaafadaha galbeedka ee magaalada boorama waxa weeyaan saddex ceel baa ka qodan insha allahu tacaala ku afraad in lagu darana waan rajaynaynaa marka intay shaqadu socoto in ceel kale lagu darana waan ku wadnaa laakiin imika saddex waa ka qodan saddexdaa haddii lasoo xidhiidhiyana maaragtay wixii kale ee production ee eriyada looga baahdo waa lagu dari karaa oo hadduu sistamku u dhigmo had iyo jeer waxa qaalisan xidhiidhinta ceelka la qodo dhistanka u dhow si howl yarbaa maaragtay loogu xidhi karaa marka haddii lagu xidho biyuhu maaragtan way fiicnaanayaanoo biyahan dhamuugeed system feerkan dhamuugeedna culayskaa ka yaraanaya mashruuca markaa biyaha dhinaca lagaga soo gelinayo galbeedka nidaamkiisi imika lasoo xidhiidhinaya qandaraas qaatayaashiina maanta la tusayey lana dhagax dhigay lacag intee leeg ayaa ku baxaysa yaase bixiyey lacagta ku baxaysa mashruuca waxa bixisay somalilan development fund baa bixiyey oo marka horena maalgeliyey xagga ceelashana midna waxa qoday hay-addan islamic relief layidhaha labana unisef baa qoday ceelasha laakiin xidhiidhinta hadday agab tahay iyo hadday gacanta tahayba lacag ilaa saddex milyanoo dollar ku dhow baa maaragtay ku baxaysa ama loo qoondeeyeyba inay ku baxdo xidhiidhinta iyo alaabta marka mashruuca sanduuqa horumarinta somalilan ee layidhaa s d f baa maaragtay bixisay deegaanka laga qoday ceelasha waa deegaan xooladhaqata beeraleya iyaga laftoodu ma ka faa'iidaysanayaan mashruuca biyo ballaadhinta deegaanada galbeedka ka xiga magaalada boorama aad bay uga faa'iidaysanayaanoo marka horeba laba ceelooba communitiga loo qodaa ku jiro gaaroo soolor saarayen way ka cabaan ilaa saddex ceel bay iminka ka cabaan oo u tallaalan marka aad iyo aad bay maaragtay uga faa'iidaysanayaan markaan meelaha xarumahee ku habboon gaadhna wax laga waraabin karana annaguna maaragtay waxaan ku tala jiraa inaan wixii maaragtay macquula ay afka dadka ay uga cabaan inkastoo iminka aad iyo aad ay biyo u haystaano saddex ceel oo isku dhow oo laba ka mida uu soolor u saaran yahay ay isticmaalaan oo ilaa iyo xuduudda etoobiya oonan biyo lahayn looga soo arooro miliga jilaalka wakhtiyadii hore dhinaca biyaha aad baa looga dayrin jiray in biyo yaraani ka jiri doonto magaalada boorama hadda oo ceelal badanna la qoday dhinacii galbeedka oo aan marka hore ceelal jirinna biyihii laga soo xidhiidhinayo ma laga bixi doonaa baahidii biyo yaraanta ee laga cabsi qabay inay boorama saamayn ku yeelato meeyi lagama bixi doono sida ay noo sheegeen dee nimanka khabarada ee sahamiye ama sirfaynada ku sameeyey mustaqbalka biyaha boorama qolo waliba waxay ku aroorisay uun maaragtaanay biyaha bakiya ee ilgoray waxa kani oo dhani waa xanuunbiiyo uun maaragtay wakhtiga dhexe lagu meel gaadhayo taa oo kharashkeedu badan yahay marka waxa biyahaasina ay leeyihiin meelo buura ay ka soo baxayna koskooda ayaa badanaya laakiin xaqiiq ahaan weli mustaqbalka biyaha boorama meel aanan halkaa ahayn oo weli la biyo dhigay ma jirto laakiin wakhtiga dhexe iyo wakhtiga dhow ayuunbaa la doonayaa biyo dadku ay iibsan karaan meelaha dhow in laga raadiyo oo bal maaragtaana intaa oo koskoodu jaban yahay waxyaabaha lagaga hortegi kara ma idiin sheegeen nimankaa khabarada ku ah dhinaca biyo waxbay sheegayeen laakiin weli maaragtaanay wax yacna dokumentiga oo ay noo dhiibeen sida la odhanayo oo aan hayno ma jiro wax aadan maxamuud hori maareeyaha shirkadda adeega biyaha magaalada boorama ee shaaba oo aan ku wareysanay barnaamijka daahfurka biyo ballaadhinta magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o e boorama
waa hagaag dhegaystayaal halka ad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da oo washington idinka imanaysa bal iminkana dhinacii heesa haddii aan jalleeco waa iskalaja iyo heestii garta laba ruux heestaasi iskalaashii iyo garta laba ruux ayaynu kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii ee aroornimo anaga oo kale ah bashiir abikar maxamed cabdi sandheer iyo anigoo cabdixaafi cawad ismaaciil taniyo intaynu hawada mar kale ku kulmayno haddii lahay idmo sidaas iyo nabadgelyo
heeryada agasinteeye kulkay kula gudboonay wabanimo oo ado oo